kadib markii ay kulan magaalada baydhabo ku yeesheen saraakiisha laamaha amniga koonfur galbeed soomaaliya iyo xubno ka mid a golaha wasiirada wasaaradda amniga arrimaha gudaha maamulka gobolka baay iyo kan degmada baydhabo kaasi oo looga hadlayey arrimaha amniga deegaanka koonfur galbeed sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyada shacabka shirka amniga ayaa waxaa shir guddoomiyey wasiirka amniga koonfur galbeed iyadoona ay goobjoog ahaayeen dhammaan laamaha amniga koonfur galbeed sidoo kan laga soo saaray go-aan lagu mamnuucayo isticmaalka mootooyinka gudaha magaalooyinka xilliyada habeenkii markii uu dhammaaday kulanka ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka amniga ee koonfur galbeed soomaaliya isagoona sheegay in la rabo in la mideeyo qorshayaalka amni ee gobolka koonfur galbeed soomaaliya lagaba maarmaanna ay tahay in isfahan buuxa dhex mara ciidamada iyo shacabka sidoo kalena wuxuu ka hadlay go-aanadii ay soo saareen
usbuuclaga haayayan iyo qabsoomay wali lasku waraysaday xaalado guud oo deegaanada koonfur galbeeda lasku waraysaday gaar ahaan magaalada caasimada meelgaarka ee baydhabo caqabadoogii yaryaraay oo amniga dayliga ambiyaay iyo waxyaabo awaamiire oo unfadaan in bulshada loo ogeysiyo iyo wada hadalisa guud wali la faray hay-ado amniga labilaabo geeka sidii un horeyba an amarnay mootooyinka magaaladan ka shaqaysada oo horeyna lan sheegay hay-ado amniga awaamiir saaran kamiinkii walaaota socdo kordooyinka jar mootooyinka lamlugaadayta iyo mootooyinka bajaajta inta baxeebin yihiin walaa kamiinkii hasaabka dambaysay ciidamada amniga halaan fursad iyo amniga dadka shacabka sugaan lankii laka araga mar oo awaamiirtaas jabiyo wali la go-aamiyey in hay-ado amniga walaa hasaabka dambey mootada la wareega ilaahay idin shay lankaasna dadanay ka hooy doonna arrintaas waa arrimo la go-aamiyo maadaama mudduna horey lagu bi ogeysiis fara badan la biyey walbadanna lagu hadlay arrintaas haniinana